بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مع سوقرنا هلك مؤلف ويري باب المساقاة صحت على أشجار نخل أو عنب إذ وقطت بمدة فيها غلب تحصيل ريعه بجزء علم من ثمر لعامل وإنما عليه أعمال تزيد في الثمر ومالك يحفظ أصلا كالشجر إجارة الأرض ببعض ما ظهر من ريعها عنه نهى خير البشر باب الإجارة شرطهما كبائع ومشتري بصيغة من مؤجر ومكتري صحتها إما بأجرة ترى أو علمت في ذمة الذي اكترى في محض نفع مع عين بقيت مقدورة التسيم شرعا قومت إن قدرت بمدة أو عمل قد علم وجمع, وجمع ذيل أبطلي تجوز بالحلول والتأجير ومطلق الأجر على التعجير تبطل إذ تتلف عين مؤجرة لا عاقد لكن برسم خيرة والشرط في إجارة في الذمم تسليمها في مجلس كالسلم ويضمن الأجير بالعدوان ويده فيها يد ائتمان والأرض إن أجارها بمطعم أو غيره صحت ولو في الذمم لا شرط جزء علم من ريعه لزارع ولو بقدر شبعه inaasu cashirkeenu ku saabsanaan doonaa insha allahu tacaala waxaynu ka gaarno rabbina laga waafajiya baabu lmusaaqaat musaaqaatku waa min saqaa mufaacala oo lafdiga saqaa waraabinta ka yimid laba eray baa kala duwan marka musaaraca iyo musaaqaat musaaraca waxaa la yidhaahdaa in wax la beero zarcigana sidiisaba waxaa la yidhaahdaa waxa midhaha marka laga goosto aanu geedku sii jirin oosan harin baa la yidhaahdaa sida waxyaabahan innagu aynu beeranno ama qamandiga iyo bariiska oo kaleeto oo aanu jirin geed taagnaanaya oo marba wax dhalaya taas haddii la beeraya musaaraca iyo ziraaca la yidhaahdaa musaaqaadka laakiin waa geed aan la beeraynin oo beeran waa geedaha midhaha dhala sanad kastaba daacisu ama xilli xilliyo kala duwan dhala oo in la dhaqaaleeyo oo la waraabiyo oo laga shaqeeya u baahan haddaba musaaqaadku maadaama geedaha waaweyn baa laga hadlayaa in laga shaqeeyo oo qof daryeela qashinka ka gura biyaha iyo biyoqabatiinka iyo waraabinteeda ka shaqeeya iyo waxyaabaha daryeelka ay u baahan tahay sida bacriminteeda waxyaabahaasuu qof ka shaqaynayaa shaqadiisana waxaa ujuuro u noqonaysa midhaha ka soo baxa iyo wixii ay sanadkaa dhasho buu qeyb ku yeelanayaa haddaba camalka la qabanayo saqyi iyo waraabin keliya ma aha geedkii barbaarin iyo ka shaqayn badan buu u baahan yahay ama midho ku yaalla waxtar ku noqonayo ama midhaha uu dhalaya laga shaqaynaya waxtar inuu noqdo wa inamaa lafdiga musaaqaat waxaa laga cabiray waxa ugu muhiimsanee geedka midha ku dhalee laga qabta biyo in la waraabiyo wey markii biyo la waraabiyo kadib bay howlaha kala takmili iyo dhammaystir noqdaan waxaa dhici karta inuu midho dhalo mar haddii si fiican loo waraabiyo isagoo wixii kale laga shaqayn laakiin shaqada kaleo dhan haddii la qabto biyose aan la waraabinin dee waxba dhali maayo wa min hunaa waa min baabi takliib musaaqaadku acmaasha la qabanaya maadaama uu ugu muhiimsan yahay sabaabuulmusaaqaati baabkii geeda waraabinta waxa ka soo baxa wax lagu qaadanaya wey saxad musaaqaadka caqdigaa heshiiskaa wuu asaxaa calaa ashjaari naklin aw cinab geedaha timirta ama cinabka labadaasuu ku asaxaa idaa wqitat haddii lagu waqti loo waqteeyo bimuddatin muddo iyo xilli fiihaa muddada qalaba ay u badan tahay taxsiilu raycihi geedka midhihiisii in la helo uu soo go-o qofkaasoo bijusin gabal ka mida oo culima la garanayo oo min hamarin midhaha ka soo baxaya licaamilin qofka ka shaqaynaya loo qoondaynayo wainamaa calayhi isaga waxaa keliya oo laga rabaa acmaalun shaqooyin tasiidu fi thamari midhaha siyaadinaysaoo waxtar u yeelanaysa wamaaliku ninka geedaha iska lehna yaxfaru aslan asalkooda isagaa xifdinaya ka shajari sida geedahaba halkan mualifku wuxuu ka hadlay dhowr mas'alo waxaa musaaqaad lagu geli karee koowaad buu ka hadlay muddada shaqada ay soconaysa xukunkeeda uu ka hadlay ninka shaqaynaya waxa uu qaadanaya lagula heshiinayo shardigiisuu ka hadlay shaqada la kala leeyahay ninkii beerta iyo geedaha iska lahaa waxa laga doonayo iyo ninkan ka shaqaynaya waxa laga doonayana waa ka hadlay afartaa mas'aluu taabtay oo wuxuu yidhi saxat waxay asaxdaa calaa ashjaari naqli now cinab geeda tallaalan oo taaganoo cinab ah ama geedaha timirta ah ma labadaa keliyay khaas ku tahay daahirka madhabku sidaa weeye laakiin waxay muta-akhiriintu in badan ku daraan maadaama qiyaasku xujo uu yahay wax allaalay wixii la wadaaga sida cambaha babayga iyo qaraha geedahan la yidhahdaa bunka iyo waxyaabaha lamidka ah geed kasta oo wax samara iyo miro maal noqonaya dhaliya isaguna jira oo in la daryeeli iyo in laga shaqeeyo iyo in la waraabiyiyo u baahan geedahaas oo dhan baa xukumkii timirta iyo cinabka qaadanaya sidaasi waa sida qiyaasku keenayo laakiin daahirka madhabku waa labadaa geed buu khaas ku yahay waayo labadaasaa xilligii nebiga jiray asalka mas'aladani waxaa weeye waa qisadii beertii beerihii khaybar weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam beeraha khaybar asal ahaan timir bay u badnaayeen cinabna waa jiray markii khaybar muslimiintu qabsadeen nimankii reer yuhuud ahay ee deganaa nabigu wuxuu kula heshiiyey bishari maa yakhruju minha iyagu meeshii muslimiintaa qabsaday haniimay noqotay muslimiintaa yeeshay muslimiintu maadaama ay yeesheen qaybna muslimiin baa wax looga qaybiyey waa ku cumaru khaybar dhul baa igaga soo hagaagay uu waqfi doono weye qaybna maal guud bay noqotayoo nimankii baa loo daayey muslimiintu jihaadna waa ku mashquulsanaayeen oo wakti badan umaynan haynin beertana laga shaqeeya haddii la yidhaahdana dad yaqaani iyo ciidan badan iyo dabajoog bay u baahan tahay dhaqaala inuu ka soo galana way u baahnaayeen iyagiiba waxaa lagula heshiiyey marka wixii ka shaqaynta ah inay qabtaan geed haddii laga gurayo dhir iyo caws haddii laga falayo laga xaaqayo haddii la waraabinayo biyaha lagu leexinayo oo ila biyaha qaadiyo waangaabo loo samaynayo haddii wixii kala u qaban tahay dhirtii la bacriminayo inay ka shaqeeyaan bishatri maa yakhruju minha waxa ka soo baxana nus ay yeeshaan muslimiintuna nus yeeshaan buu nabigu kula heshiiyey sala allahu alayh alih wasalam muslimiintuna raashin iyo wax badan ay ka haqabeelaan in badan waxaa ugu horeysay bacda fatxi khaybar baa ugu horeysay markii sanadkii xibirihii bisaylka uu gaaro baa rag beer aqoona oo cabdilaahi bni rawaaxi ay ka mid yihiin baa loo diri jiray beertay dhex maraan waxa ka soo baxaya beertan ka soo gu'i karay qiyaasaan intaasaa lagula heshiiya waxaa leeay intaa nuskeed baan idinka rabnaa sanad bay dood ka keeneeno nabiga wuxuu yidhi dood haddaad ka qabtaan annaga nagu soo wareejiya intaa nuskeed baad leedihiina nagu yeesha annaga waxay idhahay marka bes waa qaadanaynaa badanaana qiyaasta cabdilaahi bni rawaax iyo raggii beeraha yaqiinay qiyaastoodu badana ma qaldami jirin kolba qadar yar baa laga hoos dhigi jiray inta la qiyaasayo ede intaa dhexdeeda dadka ka shaqaynaya waxbay kasii cuncuni waxbaa laga sii samaysan asalka musaaqaadku waa mas'aladaas weeye geedihii xilligaa haddaba cinab iyo timir nakli bay ahaayeen geedahan timirta dhaliya iyo kuwan cinab geedka cinabkae geedaa cinab la yidhaahdaa ama miraha cinab la yidhaahdaa sida mashhuurka labadaba cinab baa la yidhahdaa laakiin karam bay u yaqaanaan miraha labadaa geed baa jiray ayib haddaba cillo mafhuumo ah oo looga qiyaasan kara ma jiraa filmadhabi maya axkaamtaasna himaarta iyo zakadeediiyo waxa ku saabsan sida ay labadan ugu khasiseen bay baabulmusaaqaadna ugu khasiseen oo u gaar yeeleen qaacidada say mutarida uga dhigaan laakiin fuqahada qaybo badan baa waxay qabaan geedaha lamidka oo kaleeta kuwa aan sheegnay ama cambihii dhe ama babaygii dhe ama geedihii bunka dhe inay lawada mid noqonayaan oy xukumkii la wadaagaan iyagana waxay geedaha kale waa fawaakih ee acimiya acaam iyo cunto maaha kuwana waxay leeyihin cinabka laftiisu waa fawaakih musطalaxa fawaakih iyo cunto weeyana dadka baxayaatada kala duwan baa fahamkooda taahiir iyo saamayn ku yeelata qolyihii reer magaalka ee loo keenay caanaha markay caanihii cabeen bay hadeen qaladii iyo cashadii awe kasa haysataa cabteen baa kaa sharaabkiibu ahaaye qaladii iyo cashadii awe bay yihahdeen reer baadiye waxay u yimaadeen iyagu caanahana abaquud iyo raashin u ah iyagana caanaha loo keenay waxay u haystaan inay raashinkii dhiman yahayo waxoogay sharaabkii lagu sii sugayey ay taho caanaha cunto uma yaqaanaane mashruubaad iyo nooc fawaakihda kamid aho bay u yaqaanaan maana xayaatada noloshaad ku nooshahay fahamkeeda taahiir iyo saamayn bay kugu leedahay marka saxad waxay asaxdaa calaa ashjaarin geedaha beeran ashjaari naklin aw cinabin kuwaa keliyay ku asaxdaaye geedaha kale lamid ma aha fi lmadhabi wejkaasayna ugu saleeyeen aynu tilmaanay ayib id wuqitat haddii la waqtiyeeyo bimuddatin xilli fiihaa muddadaas qarada ay qaalib tahay u badan tahay taxsiilu raycihi midhihiis iyo dheeftii geedka in la helo bay u badantahy wuxuu ku leeyahay laba midna lama ogola fi lmadhabi in muddo go-an la iska qabto oon lagu salaynin mas'aladan lama ogola in xilligu uu soo baxa la yidhaahdana midhaha soo go-ana lama ogola waa in muddo la qabtaa kow muddadana waa in lagu saleeyaa qiyaasta xilliga geedahani ay midho dhalayaan haddii geedku xilligu midho dhalayo la yidhaahdo ama midhihii soo bislaadee soo go-o nooc jahaalo ah waktigii ku jirta maxay u diideen marka waxay dhaheen ninkan caamilkii camalkuu qabanaya nooc jahaalo ah ku jirtaoo ma xadidna ee lagu heshiinayaas wax ku qaadanaya kow midhaha soo goyi doona inuu noqoniyo qadar uu ka heli doonana ma xadidna oo jahaalaa ku jirta saynan caqdiga jahaaladu ugu badanin oo qararku uusan ugu weynaanin waa inaan muddada xadidnaa innagu aynu ku salaynaba waktige muddada haddaan iskaba xadidnana maxaa dhacaya keligeed waxay yidhahdeen waxaa dhici karta muddadii in la gaaro midhihiina uusan soo bixin ama muddadii in la midhihii soo baxo muddadiina sii jirto qofkii lagu sii shaqaysto midhihiina dhammaado oo midho kale uu kasii shaqeeyo san wax ku yeelanaynin labada annagu ka fogaanayna waa muddana in la qabtaa midhihii xilliguu soo go-i lahaana lagu beegaa sida qaalibkaa id uqitat haddii la waqtiyeeyo bimuddatin zaman qaraba fiihaa muddadaasoo ay qaalib tahay taxsiilu raycihi rayci shajari shajarkii iyo geedkii mirihiisa iyo dheeftiisa in la helo mas'alo kaleu ka hadlayo qofka shaqaynayaay waa inuu qayb ku leeyahay miraha qaybtiisana nisbana waa in la yaqaano ma nusba ma saddex meelood laba ma saddex meelood meelba bijuزin gobol culimaa la og yahay oo min hamari midhaha geedka ka mid ah baana licaamilin qofka ka shaqaynaya u sugnaaday waa qofka ka shaqaynaya midhahan qayb ka mida waa inuu yeesho qaybtu yeelana waa in lagu garanayo nisbada ama boqoleyda nus baad leedahay ruuc baad leedahay boqolkiiba labaatan baad leedahay boqolkiiba soddon baad leedahay wax in la yidhaahdo oo lagula heshiiyo wey kadib ninkii maxaa laga rabaa shaqada geedahan laga qabanayo ee beertan midhaha ay dhashay iyo xifdigeeda ah waa laba qaybood qaybina waa wax midhahan waxu taraya ninkan inuu ka shaqaynaye wax ku leeyahay qaybna waa qaybtu wax baaqi ahaanayo daa'im oo haabita wa innamaa calayhi cala alcaamili caamilka korkiisa waxaa oo keliya oo laasimkoo laga doonayaa acmaalun shaqooyin taziidu fi thamari midhaha ziyaadinaysa biyihii la siinayey bacrimintii geedihii laga gurayey dhulkii la falayey biyihii loo celinayey waxyaabaha miraha wax u taraya uu xilligan dhali doono geedku ninka shaqaynayaa laga doonayaa wa maaliku ninka beerta iskaiyo geedaha iska leena yaxfadu aslan wixii asal ah uu xifdinayaa ka shajari sida geedaha ugu tallaalayaba geedka tallaalkiisii ninka beertala laga rabaa kow beerta hadday gidaar u baahan tahay gidaarka ku xeeran iyo siliga lagu xirayo ninka beerta leh baa laga rabaa waayo gidaarka wax weligii beertiisa u jirayoo xifdinaya wey biyihii hadday beertii ceel u baahan tahay in loo qodo ninka beerta leh baa laga rabaa maaliga ceelkii inuu qodo hadday u baahan tahay nal iyo koronto in loo soo jiido dee ninka beerta leh baa laga rabaa hadday matoor biyihiisiiyo u baahan tahay in loo soo gada beertii ninka beerta leh baa laga rabaa matoorkani midhahan uu dhali mid kaluu waraabin mid kaluu waraabin ninkan heshiiskiinu waa midhahan wixii midhahan waxu taraya waa isaga wixii raasamaal galayo oo kuusii jirayo oo gidaar iyo ceel iyo koronto iyo iyo iftiinkaadi iyo jeneratarkii iyo wixii waraabinayee joogtada ahaayee muddo dheer manfacadiisu jiraysayna ninka beerta leh waa laga rabaa maxaa yeele ninka beerta leh waxan waa hanti ra'samaal ah ninkana mirahan keliyu wax ku leeyahay haddii ceel qob la yidhaahdo waxa kaga soo aadayee faa'iidadaaba inuusan ceelka kharashkiisi goyn baa laga yaabaa ceelkii faa'iidadiisiina yaa iskaleh ninkii beertaa la haraya gidaarka faa'iidadiisi yaa iskaleh ninka xoolihiisii buu geliyey faa'iidadiina dad kalaa iska leh ma soconayso ijaaratu lardi dhulkoo lagu kireeyo bibacdi maa dahara waxa ka soo baxa bax qayb ka mida oo min raycihaa dheegteeda iyo miraheeda ah canhu kaa xaggiisa nahaa waxaa reebay khayru lbashari basharka kii ugu khayr badnaayo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa reebay beydkani isagoo intaa ka faahfaahsan baablijaaru mar labaad inoogu iman doonaa beertan beero basaaqaadkii maaha wuxuu ka hadlayo beertan gelley ka beero masage yaryar ka beero beriis iyo qabandi ka beero wixii kasoo ka beel wixii ka soo baxana intaasaad ku leedahay qofkii ma la dhihi karaa mas'aladaa nabigaa reebay buu yidhi sal slam oo ma banaana lacag intaa a qaado iyo raashin intaa anaad igu leedahay waad dhihi kartaa laakiin wixii ka soo baxaad leedahay ama inoo kala jeexoo nuskaana adigu beero nuskaana aniga ii beer nabigaa reebay sababaha loo reebay baabulijaaraha dambey faahfaahin ugu iman masaladu baabulijaara bay gashay ijaaratu ardi bay gashay lasu baabulijaara marka kadib baabulijaarati buu yidhi wax kala kiraysiga amwaashu waa laba qaybood acyaan iyo manaafic wey waxna waa cayntii oo gurigii iyo geedkii iyo dhulkii iyo gaarigii iyo neefkii xoolahaana amwaal acyaana weeye waxna waa acyaantan waxa laga faa'iida qaybo badan oo ka mid aho gurigii deegaankiisii gaarigii kushakiradiisii waxyaana waa manaafic manfacaduna waa maal qiimo leh cayntuna waa maal qiimo leh dadkuna labadaa unbay uga faa'iidaan amwaasha dadna acyaantiibay soo gadaan oo sii gadaan darbaad soo gadi waa cayn waad sii gade waad ka faa'iiday dhulna waxba dadna waxbay intifaacsadaanoo guri baad dhistay oo waad kiraysay gawaari baad keentay oo waad kiraysay hadda dad baa gawaari ku shaqaysta ama tag tagsiilo kaga bilow ilaa taleelayaal gaarsii qaar baa diyaarada ku shaqaysta oo diyaaradaha adduunka la raacayo waa manfaca lagaa kireeyey kursigaa inaad fuushaa lagaa kireeyey laakiin diyaaradii lagaama kir laguma siinin oo lagaama gadin kursigana lagaama gadin oo hadhow markaad degayso waan fujisan ma dhihi kartaa maya bas baa soo raacday kursiga manfacadiisaa lagaa kiri lagaa gadaye isaga lagaama gadin guri baad degan tahay gidaarada lagaama gadinoo ma fujisan kartid manfacada deegaankaad leedahay ama seexashada hutaaliya lamid hadday tahay wakti lagaa kireeyaba marka manaaficduna waa maal ribix iyo khasaaro gala acyaantuna waa maal ribix iyo khasaaro gala acyaanta waana la iibin karaa waana la bixin karaa bilaash dadkii ahalkeeda ahaa haddii la iibinayana baabulbeyc baynu ku soo marnay haddii bilaash lagu bixinayana baabulcaali aad ku soo martay acyaanta waxaa leeyahay bilaash waa lagu bixin karaayo wuxuu kuugu iman doonaa baabulhiba manaaficda waana la bixin karaa waana la iibin karaa haddii la bixinaya baabulcaali aad ku soo martay oo manfacadii oo bilaash laguu siiyey haddii manfacadii lagaa gadayana baabul ijaara aad joogtahay oon ka bilaabayna ijaara haddaba waxaa waye baycu lmanaafic guriga kaama gadine degaankiisaan kaa gaday gaarigana kaama gadine rarkiisii iyo fuulitaankiisaan kaa gaday wahaakada ijaaratu haddaba manaa baabu lijaarati baabu bayci lmanaafici weeye walidaalika ilahi subxaana watacaala qur-aankiisana waa ku sheegay nabiguna waa sheegay sala allahu alayh alih wasalam culimmada muslimiintana waa ku ijmaaceen in la jideeya caqliga saxdaana waa keenaya amaa kitaabka mar wuxuu yidhi fain ardacna lakum fa aatuuhunna ujuurahunna haweenkii hadday ilmo idiin nuujiyaan ijaarkooda siiya manfacadii oo caanihii ah baa laga gadanayaa iyada lama gadan iyadana melihi laakiin manfacadeeda baa da-dan ilmaha la nuujinayo haddaad kula heshiiso aada ka iibsatay in lakii qofka la ijaaradana nabigana caslam mar waa kii lahaa actul ajiira ajrahu qabla an yajifa caraaquhu jamc min asaxaabo jaabir ibni cabdillaahi iyo cabdillaahi bni cumar iyo abuu hurayriya ay kamid yihiin baa xadiidkaa laga wariyey qofka idijaarkaa ijaarkiisa siiya idiin shaqeeya qabla an yajifa caraaquhu intaanu ididkiisa ingegin markuu mutaba hore ugu dedejiya qofkii yeeli waayana waakii imaamu bukhaari fii saxiix xadiidka wreer ku warinayey alaaatun ana khasmuhum yowma alqiyaama saddex dooda iyo garnaqsigooda anaa soo istaagaya oo qabsanaya oo la doodaya waxaa ka mid aha warajulun istaajara ajiiran fastawfaa minhu walam yucطihi ajrah nin qof kiraystay oo ka dhammaystay waktigii heshiiska wixiisiina aan siinin inbaad kaba u dhiibatay ii baalash baa tiri waa kuu baalashay wixiisii maadan siinin nabi maxamed baad maxkamadaas la fuuli doontaan sala allahu alayh wasalam baalashka maxaa ka yar nin baa bil kuu shaqaynayey toddobaad kuu shaqaynayey islaam baa guri kaaga shaqaynaysay intaas waxeedii baad u diiday xaqdarraa yowma alqiyaamati inay xaggan maxkamad wada fuulaysaanee ku talagal culimmaduna waa ku ijmaaceen ijaarada in lagu camalfalo cahdigii nabiga laga bilaabo sal slam caqliga saxdaana wuxuu keenayaa inay manaaficdu acyaanta lamid tahay sida manaabic acyaanta in la gala ay ubaahanta u bannaan tahay bay manaaficdana in la gala u bannaan tahay kadib wixii soo haray waa lacag baad bixin manfacana waad milkin fuqahada qaar ba waxay ku yidhaahdeen calaa khilaafi alqiyaasi wey qiyaasku wuxuu keenayaa ijaaradu inayna bannaanaanin oo sidee u keenayaa waxay yidhaahdeen adugu lacagtaad bixinaysa waa la yaqaan kow waxaad gadanaysa laakiin lama yaqaan manfacada wax hadda joogo ood aragtood guddoomi ood garanaysa ma aha macluuma ma aha waa wax yowm fa yowm gurigan aad kiraysatay bisha kowdeeda ilaa soddonkaad lacag bixisay kowda goormaad manfacadaa heli kartaa maalinka koowaad laakiin manfacada soo socoteed lacagteeda sii bixisay wax gacan kugu jira meel lama aadi kartid maalin maalin manfacadu waa shay-an fa shay-an wax loo qaal samaysanayo inaad ka dhimataa laga yaabaa in gaadiidkii dhintaa laga yaabaa in gurigii dumaa laga yaabaa inaaba calfo weynood isaga guurtaa laga yaabaa wixii oo dhan nooc jahaalaa ku jirte jahaale inayna banaanin baa la rabay bay yidhahdeen laakiin waxaa ka ka baxdaas baxday beeca laftiisa qaybo badan oo jahaalo ku jirtaa jira oo buyuucdana ay ogolaadeen ay saamixeen markii munaasabaadkeeda lataan ka hadli doona calaa kulli xaal intaa wixii ka dambeeya kiradii baan hoos ugaladhacayna sharuhumaa labada wax kala kiraysanaysa shardigoodu ka baayicin wa mushtari ka shari baayicin wa mushtarin laba wax kala iibsanaysa baayicin mid wax iibinaya oo manfacadii iibinaya wa mushtarin nin iibsanaya manfacadii bay la shardi yihiin labadii acyaanta kala gadanaysay unbaa manaafic kala gadanaysa shuruudii ahliyatu tasaruf iyo iyo wilaaye inuu leeyahayo ama milki ama wilaaye uu tasarufka ku leeyahay iyo shuruudii la rabay baa laga rabaa saas darteed mushtariga wax iibsanayana shuruudii nin wax iibsanayaa laga rabaa oo muqtari la yidhaahda hadda shuruuda ninka muajirka la yidhaahdo oo baayic baayica shuruudiisii baa laga rabaa taasi waa mas'alada koobaad labada caaqid ee wax kala kiraysanaysa waxaa laga doonayaa shuruudii labada qof ee wax kala iibsanaysa laga doonayay kow mas'alada labaad bisiiqatin siiqa iyo erey heshiisa waa inuu dhex maraa min mujirin qofka wax kiraynaya iyo wa muktarin ka kiraysanaya taa ku dheeflaha soo mare muftari iyo muktari iyo weligaa taadii taa ku dheefluhu way kula socotaa ninka wax la wareegayaa la yidhahdaa saa darteed waa inay siiqo dhex martaa oo iijaab iyo qabuul la helaa qofka wax kiraynaya waan kaa kireeyey kanna waan kiraystay waa inuu heshiiskii wax kala kiraysigu u dhex maraa qaybina ka timaadaa qofka mu'jirkee wax kiraynaya qaybina ka timaadaa qofka muqtarigee wax kiraysanaya sixatuhaa asixitaankeedu kirad ijaaradu imaa biujratin kiro tulaa la arka weeye war waxaan igaga kira inaad tidhaahdo oo ama ha tirsana ama yaanu tirsanine waxay ishu qabanaysoo la arko oo isha qofku kaga bogan karo inaad meesha keentood kaga kiraysato hantidii manfacadiisii aw culimat ama in la yaqaano fii dimmati ladii kii qoortiisana lagu leeyahay igtaraa wax kiraystay wuxuu leeyahay markaad wax kiraysanayso waa in samanka aada wax ku kiraysanaysa macluum la yaqaano u noqdo macluumnimadii la garanayay laba mid weeye imaa bilcayni waa in lagu garanayo shaahid yahay oo la arko wa imaa bisifati walmiqdaari waa in lagu garanayo waxaa iyo waxaasaan kaaga kiraystay masalada waxaa si fiican wuduuxeedu kugu cadaan karaa waxa wax lagu kiraysanaya inuu lacag noqdo qasab ma aha curud curuud buu noqon karaa manfaco kalena waa noqon karaa labadaba manfacadii gurigan deegaankiisii guri kaloos dega waad kaga kiraysan kartaa waad kaga bedelan kartaa manfaco manfaco waa lagu iibin karaa waxaad ku iibsanaysa badeecad buu noqon karaa raashin buu noqon karaa haddaba raashinkii haddaad keento ood loorkii soo qabato oo tiraada bil baan deganaan gurigaaga bisha kanaan kaaga kiraystay waa intaasoo kiilo uma baahna waa intaas waa kanaan kaaga kiraysan isaga waa iska hubsado hadduu sidaa ku qaato way asixi waayo ishiisaa u macallin ah haddii aynan ahayn oy lacag iyo ama dhar iyo waxaa dib ka keeni doonto uu yahay si aydaan hadhow isu qabqabsanin qadarkiisi iyo sifadiisa waa inaad sheegto intaasoo lacag ah oo kinyaana ama intaasoo bakiiroo beriisa oo noocaas ka sii ah intaasoo dhar ah oo noocaa iyo noocaa iyo noocaa ah inaad tiraada weye wixii haddaadan goobta keenin waa inaad ka bixisaa tiradiisi iyo tilmaantiisa wax jahaaladana ka saaraya hadhow isqabqabsiiyo isxagxagashana diidaya dadka ka daweynaya sixatuhaa asixitaankeedu imaa biujratin turaa ujro la arkaba inaad keentood waatan tiraado neef xoolaad soo istaajisayba gaari baad halkaa soo dhigtay raashin baad dhayo dhar baad halkaa soo dhigtay wax la yaqaano wey aw culimat ama la ogaaday oo la garanayo fii dimmati aladii kii qoortiisana saaran inuu keena laga doonayo igtaraa kiraystay meeshan aan joogin waxa la kiraysanayaa muxuu yahay marka kiradu caqdiga ijaaradu muxuu ku dhacaa fii maxdi nafcin manfaco barax tiran baad kiraysan kartaa maca caynin cayn baqiyad haraysa iyadoo waxa manfacadan laga intiaa lagu intifaacayahay wax sii jiraya uu yahay manfaco waa inay tahay caynteeduna waa inay baaqil noqonayso halkaa waxaa manfacadii waxaa daba socda wixii aan manfaco lahayn kiradiisu ma banaana sida wixii aan beec manfaco lahayn beeciisuma u banaanayn waxaan wax manfaco uu leeyahay oo sharcana uusan jirin lama kiraysan karo walidaalika waxaan waan daawan ee iga kireen lama ogola daawashaa daawashadu manfaco maaha halkan meeshaa telefishinada furan ee barooniga laga daawanayo kiradana la iska qaadaya xaaraan wayo xoolahaas waayo daawashadu manfaco waxtar lahoo sharcan qiimo u dhiganta maaha ilaan sharcan quwiimad baa kugu soo socotee haddii aada guri kiraysanayso waa inuu manfaco leeyahay meela manfa maan kaa kiraystay mana begi kartid man kaa kiraye mana begi kartid mana soo geli kartid limaada manfacadaasaa soo banaan guriga noocan aad kiraysatay lama degi karo waxna lama dhigan karo waxna laguma qabsan karo wax manfacaa ma yeelan karo gurigan aan kaa kiraystay sakfina ma laha roobkuna waa ku da'ayaa dad iyo dunyo toona laguma xaraysan karo de waxaan manfaco ma leeyahay maya manfaco ma laha lama kirayn karo waxa manfacadiisu sharcan aynan banaanaynna manfaco waa leeyahay laakiin manfacadiisu manfaco sharcan banaan ma aha ma la kiraysan karaa maya manfaco sharcan banaan ma aha ninkan waardiyo weeye waardiye hadduu soo hadduu soo jeedayo waxyaaba soo jeediyuu u baahan yahay waxa wehel kuu noqdaad u baahan tahaye kanaalkan heesaha hawlaha kuu noqda iga kirayso ma ma banaana wax badan markaa waxaa soo gelaya laymankan telefishinada ee guryaha lasoo gashanayo aqlabkooduna fisqiga uu yahay in lasoo geliyo kiro lagu qaato ma banaan tahay maya xaaraan wey ka bixinteeduna waa xaaraan ku qaadashaduna waa xaaraan manfaco waa laga yaabaa bardoodan iyo sheeke iyo qosol inuu yeesho laakiin manfaco sharcan banaan ma tahay maya kanaalka heesaha ii soo daa kanaalka filimada hebela ii soo daa manfacadiisa oo banaan tahay maya meeshan videogaan tegey cajalad aan soo daawanaan rabaa cajalad sakisa iga kiree waa la kiraystaa hadda sooma suuqyada waa la kiraystaa ma banaan tahay kirada manfacada in la daawada ma banaan tahay maya manfaco xaaraama wey xoolihii kaasoo kale waa xaaraan kaad ku bixisana xaaraan wey waxaa dhici karta adaba manfacadu manfaco muxarama inay tahay ilahayna wuxuu yihi qul fiihimaa ismun kabiirun wa manaaficu linnaas wa ismuhumaa akbaru min nafcihima manfaca muxarama lidaatiha ama muxarama ligayrihaa kira ma gashay iyadana saa darteed waa fii maxdi nafcin manfaco barax tiran waa inay tahay ma caynin baqiyat cayntuna waa inay soo harayso manfacadii marka laga goostee waxaay ka qaadato ninkan cayntiisa waa inay u harayso maqduurata tasliimi manfacadaasoo aada dhiibi karto ood qofka ku wareejin karto sharcan sharci ahaan oy kuu bannaan tahay qof inaad ku wareejiso haddii qof loo kiraysto waa la iga geeriyooday haye kaalaya iisoo ooyo baroorta iisoo baroorta baroortu ma bannaanta maya dee haweenkii xaafadaha intay ka soo baxaan oo ay soo labistaan oy soo sheekaystaan marka reerkii lagu soo dhow yahay la dhihi jira hebla adaa cod mallana inoogu dhufo waa orda ku dhufanaysa waa xaraam xaflad baan leenahay aroos shir baanu leenahay kooxda fanaaniinta inay noo heesaan maan rabnaa nala heshiiyo kiro si aada noogu heestaan waa ijaaro xaraama wey mana banaana wixii sidaa lagu bixiye lagu helayna xoolo xaraama wey warniyahu waxaan rabaa inaad ii shaqayso oo aad iiga shaqayso qaab aad iiga shaqaysaan rabaa ijaara muxarama wey waayo manfacada xoogaagii aada ku kiraynaysaay ama gaariga aada u kiraysanaysaay manfaca muxaramow qaadow sigaarow tubaakoy khamriyow waxoo dhan xaaraam wey ka shaqayntiisa ma loo kiraysan karaa waardiye ma ka noqon karaa ijaar weeye maya xisaabiye ma ka noqon karaa maya kaale baasha ribada iyo bagiga ii yar kale xisaab lacnadii gal ijaaraadkaasoo dhan baabul ijaara waxaa ka mida dhammaan dadka dukaamada iyo shirkadaha u shaqeeya baabulijaara wey xooggiisiibuu kireeyey waanan mari doonay ajiirku waa labo ajiir khaasa iyo alajiir اmushtarak alcaam baa la kala yihahda axkaam kala duwan bay leeyihiin gadaal baan masaa'ilka qaarkood ku mari doonaa taasoo quwimat la qiimeeyeyo waa munfaco sharcan qiimadahoo wax u dhiganta munfacada munfaco beec gasha waa inay tahay lacag baan ku siine masaajidka ii naadiyo iiga hadal ma banaano qofka wuu istaago war ninkan halla caawiyuu yihi kelimadaas ijaar ma ku qaadan karaa maya kuma qaadan karo baabuljacaala masaa'il shabaha ugu tegi doonaa masaa'ilkaas marka kelimad aan qofkii wax takulfa ah iyo wax camal ah iyo wax shaqo ah baan usan qabanin xoola ma isaga qaadan karaa maya waa manfacadu qiimo maal inay u dhiganto curfiga ay maal joogto wey kadib wuxuu yidhi in qudirad ijaaradii ijaaradiisa muddo waa in loo qabtaa ijaarkii ijaarkii muddada loo qabanaya laba weeye marka imaa zaman baa lagu heshiiyaa wa imaa camal baa lagu heshiiyaa haddii zaman lagu heshiiyo waxaa la yidhahda ajiru lkhaas zamankiisaasoo dhan adaa iska leh waxaad kula heshiisay bil inuu kuu shaqeeyo maalin inuu kuu shaqeeyo maalintaasaad leedahay adigay kuu taallaa inaad manfacadii ka faa'iidaysato iyo inaad ka faa'iidaysan weydo haddaad qofkii kiraysato ood meel fadhiisiiso oodan wax shaqaaba u dirsanin oy muddadii dhammaato ijradeedi waa kuu leehay isaguna muddadaas zamanka aad ka kiraysatay hadduu wax kala qabanayo waa inuu idankaa helaa haddii kalama banaana muddada ijaarka masalan bil baad ku heshiiseen maalintii intaasoo saacadood intaas saacadood shaqo aan tii loo ijaartay ahayn ma qaadan karo waardiyu ahaa shirkad buu ka shaqaynayey shaqo kale hadduu qabanayo zamankii waa inuu idan iyo rukso helaa ajiir khaasa wey mas'alada alajiiru lkhaas bay ku bay taabataa buu qofkii ajiir khaasu noqdaa muddadii hadday dhammaato ujradii buu mudanayaa haddaan xaggiisa gaabin ka iman oo isagu waktigii laga rabay muddadii zamankii aan laga helin isaga waxaa lagu leeyahay zamankii inuu isdiyaariyo wixii loo lagu heshiiyey qolada kalena wuxuu qaban lahaa inay keenaan ba laga rabaa haddii camal lagu heshiiyana badanaa waxay noqotaa alajiiru lmushtarak dad badan buu shaqo u qaban karaa aniga waxaad iga rabtaa dharkaa inaan kuu tolo dharkaa inaan kuu tol aad iga rabtaa dharka aan kuu tolayo tol maad iga rabtaaye ma saacad baan ku toli ma laba saacadood baan ku toli ma saddex saacadood baan ku toli hawl adiga kuu taalla maaha boqol qof baan wax ka qaadi karaa oo nin walba la heshiin karaa zamankayga shaqo kuma liid laakiin shaqadaadii baad iga rabtaa filmadhabi ma la ysku dari karaa shaqada ii qabo muddadaana iigu qabo waa arki doonaa in qudirada haddii la jaangooyo bimuddatin zaman aw camalin camal qad culima la garanayo zaman la yaqaano iyo muddo la yaqaano haddii ijaaradii lagu jaangooyo way asaxaysaa wa jamca dayni labadan in la ysku daro camal iyo zaman la yskugu darana abili bail kadib ijaara faasida dheh haddaad tiraa dharkan ii tol saddex maalmoodna igu tol waxba kama jiraan buli caqdi baaila wey hada almadhab wain kaana daciifa madhab ahaan daciif ba ha noqdee laakiin masalada madhabku sidaa wey iyagu sababtay ku cilayaan baa laakiin kuu sheegi haddii manfacadu laakiin labadii hore aan mas'alo kuugu celiyo miqyaaska seen u kala saaraa laba qadiyadood aan kugu baraarujiya marka haddii qofka zaman lagula heshiiyo waa zamankii inuu bixiyaa zamankaa dadkii la heshiiyey baa ka gatay oo iska leh wixii zamankaa gudihiisa uu meel kale u qabanayo zamanka lagula heshiiyey ciddii ka iibsatay waa inuu idanka helaa laakiin anigu maanta adaan kula heshiiyey shaqadaadii zamanka aan kugu qaban lahay oo taallaan labaatan iyo laba boqol ku hoos wadi ma banaana caqdiga sidaaseen idan laga haysanin waxaa lagu helana baabulxaraam buu geli waayo waktiga nin baa iibsadoo lacagtiisii bixiyey isagiina wax xumaadan qabanina wax kalaa hoosta ka iibsatay isdabagal waay arrintaa lama ogola dukaan baad qofkan u haysaa dukaankaad gadaysaa laba saac ilaa shanta labada saace subaxnimo ilaa kol iyo tobanka galabnimo dee shaqo kaloon isaad idinima qaban karti shaqadiisna u qabata wey inaad kolba baxdood layn kale ku dhex wado kolba saa u jiirayso oo wax kale dhexgelisa lama ogola zamankan waad iibsatay lacagtiisiina waad qaadatay inaad wax kala geliso ninkii zamankan xaqa lahaabaad idan uga baahantay taa waa masale badana waxaa la sameeyaa milkaasi markaynan manfacadu macluuma ahayn qadarka camalka aada qabanayso macluum ma aha oo isaga wax laguma jaangoyn karo saas darteed waa in zaman la sameeyaa zamankii hadduu dhammaado waad leedahay ijaarkaagii tacaddi haddaadan samayn ilow hal camal ayaadan qaban gaadhi baad karaysatay bil baad ka karaysatay qofkii lahaa halkaasaad soo dhigatay maalin maadan dhaqaajinin kiradii waa lagu leeyahay waayo aduu kuu xadibnaa zamankii waa kuu yille gaari baad karaysatay bil bay ahayd qofkii lahaabaa toddobaad kuu keeni waayey toddobaadkaa lacagtiisii kuguma laha waayo zamankaad gaariga karaysatay idla heshiisay gacantaada kuma jirin taasi waa maxaa la sameeyaa badanaa marka camalka la qabanayaay uusan maxduud go-an ahayn baa muddo wax lagu jaangooyaa muddadan camalkana waxaa wax lagu jaangooyaa markii shaqada la qabanaya ay la garanayo wakti dheerna lagu qaban karo wakti gaabanna lagu qaban karo markaana manfacada iyo camalkaa lagu jaangooyaa shaqadaasaan kaa rabaa inaad ii qabato ama maalin ku qabo ama soddon maalmood ku qabo ama sanad ku qabo anu shaqadiibaan kaa rabaa qiimaheedana waa intaas ajiir mushtarag buu badanaa isaga noqdaa qoladan fashaaficiyadu markay diideen in zamankii iyo camalkii la ysku daro waxay ku cileeyeenoo yidhaahdeen caqdigu laba caqdi ma noqon karo muddo haddii lagu go-aamiyo qofka muddadaasuu ujuuradii iyo ujradii ku mudanayaa ama camalkii ha ku qabto ama yuunan ku qabanin adigu madaxaaga ku jiray haddaan isaga tacadi kale ka iman haddii camalaad kula heshiisana camalku ujrada ku mudan muddadii muddadaa ha ku qaabata ama ka yaraba ka badan waxaa tanaaqud iman bay yidhaahdeen ujaara ujradaadii muddadaad ku leedahay maya camalkaad ku leedahay labadii way iska hor iman bay yidhahdeen saas darteed caqdigaa tanaaqud baa ka jira yidhahdeen saas darteed baanu annagu u diidnay laakiin qowl daciifa weeyo muddada zamanku min baabi tacjiil weeye dadku manaaficda iyo tijaaradu zaman bay wax ku tartaa zamankeeda hadday dhaaftoy dhacdana manfacadii qofkanuu waxaan u bixinayey inay luntoy tagtaa laga yaabaa haddaba hadafkii uiyo haayadii uu lahaa bay ka hor iman kartaa marar badan haddaan muddo loo xadaynin qofkiina boqol wax buu iska geli karaa isagoo laga yaabo ujaaradii ujradii inuu qaatay ama ujrada la bixinayaba xoolaha waxantida gacantiisa ku jirtae laga shaqaynayaay ay ka badan tahay wamin hunaaba jamhuuru ahli lcilmi waxay ogolaadeen in labadaba la isku daro inay bannaan tahay tajuuzu bilxuruuri watajiili wamuطlaqu اljri cala اtacjiili tajuuzu way bannaan tahay ijaaradii bilxuruuri hadda inay joogto oo lacagteedii la qaato oo la hormariyo watajiili in la dib dhigo gadaal laga qaato wamuطlaqu اljri ajriga la xilliga la qaadanaya la ilaaqeen la cadaynina cala tacjiili degdeg wey waxbaad kiraysatay kiradii goormaad bixin wey goormaa lagugu leeyahay kiradii inay bixiso inaad bixiso laba labadaba waad ku heshiin kartaan buu ku yidhi kiradii io hormari waad ku heshiin kartaan oo gurigeen deg bisha kowdeeda kiradii iseesii waa la ogol yahay manfacadaadiina adugu bishaa intifaacso wax la ogol yahay wey dugsi qur-aan baan dhigtaa tacliimtii waa manfaco baan kaa kiraysanayaa ujuurada bisha bilowgeeda isii waa la isdhihi karaa tajuuzu bilxuluuli wey ujuradii inay xaal la tahay oo hadda la dhiibo way ku bannaan tahay watajiiri in la dibdhigo bisha aakhirkeeda la bixiyo bil hadii lagu heshiiyey ama shaqada markaad dhammaysaan ku siin waa lagu heshiin karaa oo kirada bisha aakhirkeeda la bixiyo inaga hadda waxaan u isticmaalnaa mushaaraadka baa bisha akhirkeeda la bixiya iyana way banaanta baabulijaara weeye hadday tajiilkii iyo tacjiilkiiba bannaan yihiin in la qaybiyana way bannaan tahay qaybna la hormariyo qaybna la dibdhigana way bannaan tahay ayb haddii wax lagu heshiiye la galay oo heshiiskuba uu yahay bisha akhirkeedaad leedahay ama awelkeedaad leedahay waa la gartay ama shaqada intaadan bilaabin baan lacagtii ku siin ama markaad soo dhammaysaan ku siin ama intan nahoo inta kalena gadaal ka qaada haddii wax lagu heshiiye waa la gartay haddaan mawduucaas lagaba hadlin oo la yidhaahdo gurigan iga kiraysa waan kaa kiraysa bishii waa imisa waa intaas waa yahay waan aqbalay waan aqbalay la yidhaahdo goormaa la iga rabaa kirada inaan bixiyo bisha akhirkeeda asala bisha bisha awelkeeda asala ma awelulcamal ba asala mise akhirulcamal ba asala mudiya camal hadakii lagu joogjaangooyo wa mutlaqu ljri ujeedii haddii la ilaaqo cala tacjiili dadeji weeye bilowga lagaa rabaa waa inay ujrada camalka ka hormarto oo haddii aynan marka hore ka heshiinin qodobkaas ood hadhow isku qabsataan ood maxkamad sharciga keentaan wuxuu ku leeyahay bisha bilowgeedaad mushaarka bixin oo bilowgeedaad kirada bixin oo shaqada bilowgeedaad kharashkii lacagtii xolii hormarin saasaa lagaa wada rabaa asalku qofkan manfa ujradiisa wuxuu ku milkiyaa bilcaqdi buu ku milkiyaa heshiiska kofka kalena manfacada bilcaqdi buu ku milkiyaa adna manfacadaadii milkadaya la wareeg adigana ninkana ujradiisiibuu caqdiga ku milkiyey si cinda aliطlaaqi sidaa wey maxaa buriyey ijaarada baab ijaara maxay ku burtaa ijaaradii wax la kala kiraystay tabul way burtaa id tatlafu hadday dhimata caynu cayntii la kala kirayst mujaratu la kiraystay waxaad kiraysatay baa dhintay guri baad kiraysatayo wuu dumay adna maadan dumin ijaarkii waa buray fii maa yastaqbilu laa fii maa madaa intay tagtay ijaarkeedii waad bixin inta dhimanna ijaarkeedii haddaad bixisayna waa laguu soo celin haddaadan bixininna laguguma laha neef gaadiidaad kiraysatay maadan tacadiyine malakumowd baa u yimid ado haddaadan tacadiyi yaduka yadu amiini weyn oo iman doontaa ijaarada haddii wixii la kala kiraystay dhinto way buraysaa laakiin mataa waa hadday ijaaratul acyaan ahayd weeye ijaaratul acyaan iyo ijaaratu sifaat baa kala jira ijaaratul acyaan waxaa looga jeedaa markaad wax kiraysanayso in gaarigii ama gurigii laguu keeno oo kana lagaa kiriye la yidhahdo wey ijaaratusifaanna waynoo iman doontae waxaa la yidhaahdaa annagu shirkad baan nahay gawaari badan baan leenahay guryo badanna waanu leenahay beero badan baan leenahay xoolo badan baan leenahay kasoo qaad guri saddex qol ah oo halkaa ku yaala oo dabaqaas ah baanu kaa kiraynay kubaan ku dejinnay gurigiibaa biyihii wixii isku dhexyaaceenoo xumaadeen ijaaradii markaa ma burayso waayo markii horeba caynkaamanaan kiraynine sifaan kaa kiraynay mid kaloo lamida inaan kuu rarun baad nugu leedahay oo haddii ka ka soo horjeeday intii lagu yahay oo fiican yahay ama laab ku jira unbaan kuu raraynaa nagumaliid kii horeedi dejiseen waayo cayntiisa kaamaanaan kirayne mid tilmaantaale gaari baan kaa kiraynay taksiyo badan baan lahay taksi sidaa iyo sidaa iyo sidaa aan kaa kireeyey waayo ii keen baa tidhi hadhow baan anagoo gaari wada kuu keenay gaarigii baa si kaa noqday canshuurtiisii baa dhacsanayd caymiskii aan gelin jirnay baa dhacsanaa waa lagaa qabsaday mid kaleaan kuu keenaynaa ma fasakhmayso markii horeba cayn nagamaada kiraysanin laakiin tabtul tatlafu caynu mujara markii ijaaratlcayn ay ahayd weye hadday sifaahayd bedelkeedii baa laga rabaa ninkii laa caaqidun haddii uu dhinta ninkii caaqidka ahaaye wax kireeyey ama kiraystay kiradu ma burto laakiin biqasbin haddii la dhacana khayirhu kala khiyaar geli qofkii masalada koobaad waxaa weeye haddii labadii wax kala kiraysatay mid dhintaan xaqii dadkiisaa dhaxli deganaanshihiina dadkii deganaabaa dhaxli kiradii la qaadanayeyna dadkii qaadanayeybaa dhaxli caqdigii muddadoon dhammaanin nooga baxa ma dhihi karaan muddadii caqdigoon dhammaanin saddex sanaa caqdiga heshiiska kirada lagu heshiiyey ninkaan la heshiisay waa dhintay caruurtiisii iyo dadkiisii baa dhaxlay ma kaa bixin karaan maya maxkamad sharci haddaad timaadaan kirada qaataa la dhihi intay muddadii heshiiska dhammaanayso haddaba ijaaradu kuma gurto bimowti axad ilcaaqidayni labadii heshiisayni midkood dhinto kuma burto min baabi awlaa bayculcaynina waa lamid haddii wixii aada kiraysatay la gado adigu manfacadaad lahayd baycuna cayntuu ku dhacay saa darteed ijaaradii ma burayso sharcan gaadhi baad kiraysatay bil buu kuu kiraysnaa ninkii lahaadaa iibiyey ijaarada intii horena ninkii lahaabaad siin inta dambana ninka dambaad siin gaadhi anaa gatay igu soo wareeji ma ku dhihi karaa xooga sharcan maya horta soo dhamayso gurigan adigu kuu kiraysahe labaatanka sanee soo socota ninkii lahaa nin buu ka gaday ma kaa saari karaa maya sharcan kaama saari karo ijaaradu bilbayci wa mowti axadilcaaqidayni kuma burto hada madhabu saas darteed dadka guryaha iyo waxyaabaha gadanaya gawaarida gadanayo inay kiro ku jiraan iyo in kale iska ilaaliya haddii kale maxkamadaha wadanka haddaad tagtaanna dee ninkii caqdigiisii ma burin kartaan qaanuunka wadanka waa sidaas haddaad sharcan usoo carartaanna ninka caqdigii waxaa weeye beycu ma buriyo weeye kirada uun ka qaado waxaa laga yaabaa adugu qorsho kale guriga dubi iyo inaad ku fikiraysay baa laga yaabaa sidii maalin dhaweyta meelaha sigiska laga arkisa ka dhacday laakiin bikasbin haddii la dhaco khayiru ninkii kala khayara wuu dooransiinayaa haddii gaadiidkii la dhaco isagoo socdoo gaarigii wata baa gaarigii laga qaato xoog lagaga qaatay isagana tacaddi ma samayn laba khiyaar baa la siin waxashi waan ka daba tegayaayo waan soo dhicinayaaye wax yar sug in la yidhaahdo hadduu sugi karo hadduuna sugi karinna wixiisa baaqigahaabaan loo celin wax kaloo dantiisao ku qasbaa karayso gaari kalaa sii karaysa waa ijaaratuulacyaanka markay ahayd haddii gaadiidkii la dhaco haddii la sugi karina wuu sugi hadduusan sugi karinna wax kaloo iska karaysan wixiisii baaqiga ahaana waa loo celin muddadii tagtan weyn muddada dhiman washarطu fi ijaarati fi dimami tasliimuha fi majlisin kasalami baycuacyaan waxaynu soo marnay inay cayntu xaadiro tahay iyo cayntu inay mawsuufo tahay oo salam tahay baynu soo marnay halkanna waxaynu soo sheegnay ijaaradu ijaaratu acyaanin iyo ijaaratu mawsuufin inay tahay baan soo marnay ayib haddaba ijaaratu mawsuufin markay noqoto waxaad kiraysanaysay cayntii aynan jooginee tilmaanaad ku kiraysatay ma noqonaysaa sidii baabu salam marka cayntaad gadanaysa aynan jooginee lagu tilmaamayo nacam haa taas waxaa shardi ahaa ra'sulmaalka fii majlisi alcaqdi in lagu dhiibo tanna waxaa waajiba kirada fii majlisi alcaqdi in lagu dhiibo saasuu rabaa inuu ku yidhahdo wa shardu shardiga fii ijaaratin ijaara fi dimami qofka qoortiisa lagu leeyahay tasliimuhaa ujradii in la dhiibo weeye fii majlisin majliska caqdiga kasalami bayci salamka oo kaleeto baycu mawsuufin iyo ijaaratu mawsuufin waa isku mid labadaba rasu maalka amankaa waa majliska caqdiga in lagu dhiibo wey saasuu ku leeyahy wayadmanu lajiiru bilcudwaani wayaduhu fi haya itimaani wayadmanu lajiiru ninkii wax kiraystay wuu damaanayaa bilcudwaani hadduu ku xadgudbo gaarigii iyo gaadiidkii tan ka culus buu saaray serviskii iyo daryeelkii saliidii iyo biyaha la fiirin lahaa buu dayacay taayiradii iyo sidii looga shaqayn lahaa markuu jidka marayey buusan ka shaqayn dabeecaddaa ku gaaray isagaa dambabaya wayadmanu lajiiru bilcudwaani xadgudub hadduu sameeyo wayadu gacantiisa fiihaa uu ku haya shaygii uu kiraystayna yadu timaanin gacan aamina weeye hadday wax soo gaaraan isagoon tacadiyin damaanad laguma laha oo isagoo dariiqii saxda ah haya hadday burcad u istaagto aan la filaynin oy gaarigii ka dhacaan gaarigii laguma laha ninkii ninkii lahaa buu ka dhacan yahay gurigii hadduu intuu roob sooda uu soo darooriyo oo uu soo dugo isaga laguma laha haddii laakiin isagaiyo ilmihiisu dhagxan intay la dhacaan iyo beri iyo faas la dhacaan muraayadaha jejebiyaan iyagaa laga rabaa haddii waayarka korontadu korontadan tegaysae soo dhacaysa ay isqarxiso oo koronto tan ka badan intuu ku soo dhaco gurigii dab qabsado qofkii laguma laha haddii gaaskii oo furan intuu ka tago halmaamo hadda waxshir la yihi bug dabqabsada gurigiina waa lagu leeyahay tanna waa tacadi tanna tacadi maaha waayo korontadan tagtay ee soo noqotay awoodday ku imanaysa isagu ma xukumi karo gaaskan laakiin isaga kalena xukumi kara ilaa akiri amhilan baan uga jeedaa walardu dhulkii in ajaraha ajaraha hadduu kireeyo bimaطcamin cunto aw gayrihi wax kale oon ahayn waxa ka soo baxaya saxad way ansaxaysaa walow fi dimami wuxuu qoortiisa lagu leeyaho dayn alla ha ku kireeye haddaad dhulkaaga kirayso oo tiraada beero ama dhiso ama ku shaqayso ama sii yardeg haddaad tiraado ood qofkii ka kiraysa ardada hadda wuxuu ujeedaa gaar ahaan arda ziraaciyuu ujeedaaye ood kaga kirayso ku kiraysata lacag ama badeecad kale ama xataa raashin beer la beerayo raashin intaasoo kiilo oo raashinaad ani igu reeda aad ku kirayso oon ahay waxa beerta ka soo baxaya saxad way ansaxaysa oo bannaanta ninkana shaqadii wuu qaban adigana wixii siibaad sii baabulijaara caadi ee noqon kow laa shardi juz-in gabal kamida lama shardin karo oo culima la yaqaano oo min raycihi beerta waxa ka soo baxaya ah lisaaricin qofka beeraye abuuraya walow biqadri shibcihi inta uu ka dhargaxa taha noqotee wax yaroo calool buuxiya hataa kula shurshisha lama ogola beertuu ka shaqeeyey laba midna kulama heshayn kartid beertaa inaanaa leh inoo beer wixii ka soo baxana nus adaa leh nusna anaa leh lama ogola beertaa beer inoo kala jeex nuskaana adigu qaado beero nuskaana aniga ii beer oo tan ka shaqee ujradeediina taa aad beeranaysa ha noqoto iyana lama ogolo baatil wey xilligii nabigay dhici jirtay sala allahu alayh alih wasalam murankii iyo qayladii isqabqabsigaa batay waxaa dhici karta marka ninkan beertii inuu ka shaqeeyo xooggiisii iyo muruqiisii geliyo waxna uusan ka soo bixin oo beertiibaa ba-daa dhici karta ama ayax ku dego ninkan xooggiisii xaggee aaday waxaa dhici karta beerta haddii la kala jeexo babaabkaa haddii la furo zamanku laba mid buu noqdaa beertuna labay noqotaa zamanku zaman roob yarna waa noqon karaa mid roob iyo biyo badanna waa noqon karaa beertu meel yar taagihiiyo meel yar goday noqoni ninkii beerta lahaa waxaa dhici karta hadday sanadku biyo yar yahay inta yar godkaa inuu xariqdo haddaa intii godkahayd nin la siiyo intii taaggahaydna mid la siiyo hadduu sanadku roob yaraana kii taaggaa beertiisu waa oomanoo way bacday hadduu biyo bataanna kii godka ku jiray biyihiibaa beertiisii xaaqo way bixi weyday labadii nin ninna waa faa'iidey ninna eber buu taagan yahay taasna lama ogola sidaas darteed nabigu waa reey sal slam xadiidkii jaabir radi allahu canhu imaam muslim warinaya wuxuu yidhi kaana lirijaali mina fuduulu ardina yu-aajiruunahaa cala ahulusi wاrubuc wixii ka soo baxa ulus baad leedahay rubuc aad leedahay ku kelen jireen beeraha nabigu waa jiro ninkii beer laha beerta ama walaalkii ha siiya buyi raafic ibna khadiijinna waa kii lahaa sidii imaamu muslim isna uu warinayey nabigu wax beeraley baan ahaan jirnay beero badanna waan ahaan jirnay dadkaa beeri jiray waxa ka soo baxana qayb baan siiri jirnay arrintaas wuxuu yihi aldeyrkii wuxuu raafic ibnu uhayr uhayr ibni raafic buu ka warinaya wuxuu leeyahay arrin aan faa'iido badan ku qabnay buu nabigu naga reebay kolba rabbi iyo rasuulkiisoo la ateecaana nooga faa'iido badan nabigu arrintaasoo cala hulusi warabucuu naga reebay waacaami almusamaa cunto aan u magacownuu naga reebay laakiin wuxuuna yidhi dirham iyo diinaar ku kireeya ilaa bidirhami wadiinaari acaam musamoo min khaarijihana culimo badan baa ilxaaqisay saa darteed beerta masaladu nahaa canhu khayru lbashar tuu ku lahaa nahyiga halkan uu ku tilmaamayo wey beerta beer waxa ka soo baxaan isla leenahay lama ogola beerta inoo kala jeex beerta wada beer intaana adaale intaana anaa lehna lama ogola labadaasba waa la diiday cashirkeena halkaasaan ku daynaynaa ama bad su-aal way fara badan yihiin dan kalaan su-aaloodii waxay ka dambeeyeen su-aalna su-aalihii maalinka hore ay ka hartay ma aqaana si ay ugu hartay kitaabkayga dhexdiisa iyadoo ku jirto ma arkay nin baa laba xadiisi weydiinayaayo wuxuu leeyahay idaa tarakat ummati alamra bilmacruufi wannahyi cani ilmunkari xurimat barakata alwaxyi wa idaa tasaabat ummatii saqatat min cayni illaahi wanusicat minha nusicat haybat islaami xadiidkaa ka waran buu leeyahay xadika xadii daciifa wey xadiid suan ma aha xakiimu tirmidi iyo keyrkii baa wariya daciif jaamic sagiir baadna ka heli xadiidka labaad wuxuu yihi tacallamu lyaqiina kama tacallamuuna alqur'aana fainii atacallamu xadiidkan isna ma asaxay isna maya xadiidku ma asixin sida xadii xadiid daciifa weeyo abuu nucaym fi lxil iyo keyrkii baa wariyey qof kalena su-aal galabta la ii keenoo dahableydaa wey qofkiibaa waxaan ku idhi waxaa laga yaabaa dad badan oo kula midoo su-aalahan qaba inay jiraane waan waan ka jawaabi su-aasha koowaad wuxuu ihi dahabka marka la galayo meesha faska ah ama yaraha kuusan dahab mee dhagax yar la qoray oo cad baa ku jira dhagaxii badanaa dadka waan u sheegnaa marmar waa halmaami kartaa marka la gadayo cusub yahay lagama saaro waana intaas risiidkana intaasoo garaam oo dahaba inuu yahay baad ugu qori lacagna waad ku iibsan hadhow hadduu soo celiyey isagoo lasoo isticmaalo dib u gadayso dhagaxii waa laga saari marka arrintaas ka waran buu yidhi hadday dadku og yihiin in dhagaxaasi ku jiro dahabkana waxaa lagu gadaya lacag ay tahay ee dahab kale uusan ahayn dhib ma laha laakiin dahabkii dahab kale haddii lagu gadayo oo dahab iyo dhagax isku jira iyo dahab iyo wax kaloo ku jiroon miisaankii sinaanshahooda waxa ku dhex jiraay aan la garanaynin waa ninkii qiraadadii fiiha dahabun wakharazun gaday suuradeedii oo kaleeto wey taasaan banaanaanaynin dahabka saasa dahab kale intaad u miisaanta kuma gedi kartid laakiin lacag fabiicu kayfa shiikan weeye idaa kaana yadan biyadin su-aasha labaad dahabkii lasoo isticmaalay marka la soo celiyo uu ka qiimo jaban yahay ka kale qofkii mid cusub baa la siinayaa kii horena wuu soo celinayaa kan kii hore markuu soo celiye qiimaa lagula heshiinayaa lacagtii oon la siinin baa mid cusubna laga gadayaa lagula heshiinaya meeshu waa la wada taagan yahayba kan shan kun baan kaas baa shan kun baan kaa siisanayaa kanna toban kun shan kun kusoo dar baa la yidhi caqdigaa xaaraan wey marka hore lacagtiisa waa inaad guddoonsiisaa bicil jamca bidaraahim way tan waa baabu taxaayulo qofkan lacagtan wuxuu milkiyaa bacda alqabdi markuu guddoomo buu lacagtiisa milkiyi karaa lacagtiisa gacanta ka haddaad rabtaan gorgortaba kana ka wada hadla kana ka wada hadla laakiin kan hore caqdigiisii dhammaystira lacagtiisiina sii adiga hadduu kii kale kaa gadanayo oo lacag kale kuugu daray isagoo meesha taagan dhibaato ma laha laakiin labada caqdi waa inay munfasil noqdaan haddii kale natiijadu waxay noqon dahabkan dahabkana lagu gaday lacagna waa lagu daray bay noqon natiijadu taasaas yaala ta labaad wuxuu waxaa leeyahay dahabkii mustacmalka ahaa laftiisa qofkan isagaa watoo kuu yimid oo qiimo kaala heshiiyey kii kalena kaa gadanaya la garay qof baa soo dirsaday wuxuu ku yidhi ii iibi mid kaloo cusubna ii soo gad dahabkii cusbaa adaa haya kii duugahana adaa iibsanaya marka hore ninkiina labada jeer ba adaa wakiilu ah marka u horeysa waxaad matelaysaa baa mushtari asaas ahaan dahabkan adaa iibsanaya baayiciina adaa wakiilka ah marka labaad wuxuu kaa guddoomoo lacaga ma jirto dahabkii adaa ka iibinaya cusbaa oo baayica isagii mushtariga ahaana isla adigiibaa wakiil ka ah cuquuddaasi cuquud baaila wey cuquuddaasi cuquud baatila wey qofku si shaksi ah dadka meesha jooga qof kamida wuu wakiilan karaa qofkiibaa loogu dhiibayaa ama adigii dukaanka lahaa ha kaa gado ama cid kala ha ka gado laakiin anaa isagii u gadaya anaana ka gadanaya diyadan biyadintii la kala guddoomay ma taalo anaa ka iibinaya dahabkii isagana anaa u gadayo u guddoomaya anaa dhiibaya laba ila gacmood wari alaabtaadii waatan waan kaa gatay waan kaa guddoomay alaabtaydii waatan waan iga guddoomay waan kaa guddoomay intaa wey sooma waa meesha yaala markii natiijada lasoo uruuriyo adun baa labada jeerka isguddoonsiiyey adaa guddoomay adaana isguddoonsiiyey adaa gaday adaana iibsaday adaa iibiyey adigaana gatay masale wax iyo dambiyadi la yidhaahdo labada caqdina kala faslinayana ma yaallo saas darteed cuquuddaas ha la iska daayo masalada taa la socotay ee tolma ahayd cashir dhexdiisaan kaga soo hadlay qofkan wuxuu leey sheekow dhul baan gatay kadib waxaan la heshiiyey bangi inuu ii dhiso waxay isaarteen saddex milyan in aan ku bixiyo muddo macluum ah ka waran arrintaas waxba kaama dhihi kara ilaa caqdiga heshiiska idin dhex mareen arko qaabkay lacagta kuu siiyeen maxay tahay ma muraabaxa alaabbay kaa iibinayaan ma mudaaraba oo dhismahay shirkad kugu leeyihiin mudaarabadu ma mudaaraba mushaaraka daa'imaa oo adna xoolihiiba mushaaraka mushaaraka mutanaaqisa wey caqdiga suurada idin dhex maraysa draaftigiisa muswadadiisaa intaadan saxiixin ii keen aan akriyo haddii saxan yahayna aan ku iraado intaan ka garanayo haddii wax ka qaldan yahayna waxaay waxaa iska saxan ku dhaho meesha aqoon la aqoon darro badan baa jirte ninkan wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyey alaab ayaan qardo ahaan waxaan uga ka qaatay dukaan igu dhegan waxaan ugu badashayna ma hayo waa alaab la keeni rabo hadda qardaan waxaan u aqaanaa alaabta waan soo cadayn lafahaagiina waan kuu soo celin soo saas ma aha mise faa'iida qayb baa nahay wey hadaad ka iibsatay bedelo ab lamideen ugu bedelo ku heshiiyey hadday dsh alaabta la kala qaadanaya haddayna atcimiya rabawiyaad ahayn way banaan tahay haddii hadda alaabtii aad ku heshiisay la weydo qiimatulmili unbaa loo noqon qiimihiisii unbaad bixin alaabtaa qiimaheedii unbaad bixin uu kugu lahaa wuxuu yihi alaab hadday iga dhunto idaacadaha ijaar ma ku siin karaa baafinteeda insha allahu cashirka soo socda baabuljacaala baanu u tegaynaa baadifadka iyo baahida la yaadinaya lacag ba lagu bixin karaa mabda-iyan haa faahfaahinteedana gadaal baan ugu tegi doonaa waxaad ii caddaysaa maal agoon leedahay oo aan la shaqayn zake ma laga rabaa su-aashan horaan uga jawaabay haa hadduu nisaabka gaadho cinda aljamhuuri waa laga doonayaa nisaab hadday gaarto sanadkiina ka soo wareego waa laga doonayaa zakadii in laga bixiyo zakada xoolaha ku shaqeeya cumar asarkii ahaa laa taakuluhu sadaqatu wey ma bannaan tahay mashiinka xoolaha gowraca ee lagu duubo bismi illaah maya haddii lagu qoriyo haddii lagu duubo midna bismi illaahidaas bisimkii gowracaa noqon maayo bisanka samullaaha la yidhi waa tasmiya mukallaf oo qofka daabixiga gowracayaa laga rabaaye mashiin hayru caaqila sidiisaba waajibaadka dadka saaran iyo takaaliifta mashiin hayru caaqila laftiisaba oon mukallaf ba ahayn ma gudan karo meesha hama saameyn karo arrintaa la iska ilaaliya wax macnala maaha wuxuu yidhi ka waran lacagta horumarinta ee sanad ah ee guryaha iyo dukaamada ijaarka waan soo marnayo cala tacjiili waa lagu heshiin karaa sanad sanadtayn hadaad ku heshiisaan dhibaato ma laha oo wax mashaakila ma laha tusaale ahaan ninbaa wuxuu qaatay mar hore lacag dayn ah lacagtaasna hadda hadda ma socoto marka hadda maxaa la samaynayaa waa la yaqaanaa lacagaha suuqa hadday ka baxaan waa masalada la yidhaahdo rabtu lxuquuqi bimustawa alascaari ninka lacagtii aad ka qaadatay xilligaa ay joogtay waxyaabahan lacagaha kale ah ee socda waxay uga dhigantay qiimiya awood ahaan baa lagaa doonayaa xaqiisi inaad bixiso intaasaa lagu leeyahay ku shaqeeyaa kambani maraykanka degan marka la gaaro xilliga kirismaska wuxuu shaqaalaha oo dhan siiyaa lacag uu ku sheegay sadaqo wuxuuna ku beegaa xilligaas ma noo xalaalbaa haa haddayna wuxuu xaaraan ahaynayn lacagta waad qaadan kartaan waa untii masalo mashhuura weeyo taniyo fii cahdi saxaaba jiri jirtay cali iyo caaisho iyo way qaadan jireen hadaayaadka aahaartaana xataa bishaybi iyo cabdirazaaq iyo waa soo guuriyeen sheekh ibnu taymiya raxmat ullah tacala isna wuxuu ku sheegay iqtidaau siraat almustaqiim waxaa kaloo qayb kamida soo uruuriyey alimaamu dahabi risaaladiisa krismaska uu kaga hadlay ee la yidhaha tashbiihu lkhasiis biahli lkhamiis la yidhaahdo waa matbuuca majalat alxikma dhowr makhtuutoy kamid tahay xaqiiqa mashhuur xasan salmaan baa lagu nashriyey meelo badan baa looga hadlaa calaa kulli xaal haddayna bidaatiha xaraam ahayn waad qaadan kartaan dhibaato ma laha onan khamri iyo hilbe iyo waxyaabayo gowraceen oon la garanayn ay tahayn sheekh ninkii ninkii markii dawladdii dhacday xoolaheeda hayey ma ku shaqaysan karaa haddiise dawlad la helo islaamiya ilaa intuu ku shaqeey shaqaynayey lacag miyaa laga rabaa ma ku shaqaysan karaa xoolahaas maya xoolaha caamkaa masaakiinta iyo fuqarada iyo dadka baahan iyo masaalixda guud baa iska leh haddiise ay dhacday xoolihuu hayey inuu ku shaqeeyey aniga ijtihaadan waxaa iila dhow qisadii cumar ee labadiisa wiiluu ku sameeyey cabdullaahi iyo cubaydillaahi markii abuu muusa alashcari xoolaha caamka uu dhiibay ku shaqeeyeen in baabulmudaaraba la geeyo wixii laga shaqeeye faa'iidaha nusna danta guud baa iskale iyo lafihii isna nus buu faa'iidadaa leeyahay gabdhaha islaamka qaarkood waxay waxay durtaan sanka ama bishinta ee ma bannaan tahay raggaasee ka waran gabdhuhu ma duran karaan sanka iyo bishin sanka iyo bishintu waxay la xugun yihiin waxay la xugun yihiin dhagahay la xugun yihiin hawlo badan baa yaal dhaguhu hadday curfiga min baabi ziina tahay ay dumarku ku xaragoodaan zamanka iyo makaanka la joogo dhagahana way duran karaan sanna way duran karaan bishinna way duran karaan hadday zamanka iyo makaanka la joogo min baabi ziina curfiga ay tahay wey dhagaha wixii loo ogolaaday xikmadii baatanna ku jirta curfiga muslimiintana maama bishin ma arag laakiin dhaga waa arkay haddaynan curfiga zamanka iyo makaanka min baabi ziina shaa'ic oo curfi la yaqaana aynan ahaynna de ziine ma ahan wixii jirka loo dulduleeliye marka waa musle iyo khalqilaahi iyo bilaa manfacatin lagu ciyaaray wey jirkana waa ammaano raggu ma samaysan karaan maya intaan aqaanaa caraafta waa min caadaati nisaa'i weeye nin dhagaha durtayna waxaa weeyaan de waa waxaaweyan iska yeelyeel weeye tashabuhuna xaaraan weeye ma banaana idinku laakiin aada uma taqaanaane dhagahan iyo meelaha la duranayo macnay kala leedahay macnoay kala leedahay oo ana min alkhabiiriina biha dadka aada u yaqaanaa kamid ahay macnay kala leedahay dadka wuxuu ugu xiran yahayna ma wada durnee qaar baa korka kaga dhajiya aniga dambaal maan ahay buu ku leeyahay dan baan ku gaarayaa intaan rabo mid waxay ka dhigan tahay inuu leeyahay amu haweenka waan jeclahayo ragga dumarka iska weynaysiiye miihi midna waxay ka dhigan tahay anu dumar baan ahaye rag miihi oo daboolaan ahay ka dhigan tahay laakiin dhalinyaradeenni way iska wada marsanayaan xataa marka galbeedka aad tagto waxyaabahan afka iyo la marmarsadee kalarada leh macnay kala leeyihiin hadda sii geli maayo gudaheede waxaa layidhi waxyaabaha qaarkood looma uunsiyaan qadafanaha lama keene macnay kala leeyihiin gabdhaheen waad ogaan lahaayeen qaarkood maynan isticmaaleen macnahay leeyihiin dadkay kasoo minguriyeen haddaa ogjihiin wuxuu yihi qofka qurux ma ku raadin karaa in fanax samaysto taas maya waxaa weeye nabig ala sl xadiid nasaa ku suganoo in wax la durduro wejiga iyo muwaashimaad iyo iyo ilkaha in la qoro nabigu waa diiday almutafallijaati baa layidhi kuwa ilkaha qoro xaaraan weeye hase moogtihiin curfiga soomaalida qabaailka qaarkood ilkaha in la qoro wey soo mataqaanaa qabail soomaaliya ilkaha waa qoraa jira anida magacaabi maayo waxaa laga yaabaa in daarac laysu raacdo ree hebel baa lacahay la yidhaahde waxaa jira su-aal ah gabadha ciddada qabta qur-aanka ma baran kartaa caadada qabta dheh gabadha caadada qabta qur-aanka ma baran karaa ma waxaa raajix ah ba mise waa khilaaf baa ka taagan hada raajix iyo khilaaf isma diidaan wax khilaaf ka taagan yahay unbaa dhinacaasaa raajix macnaheedu waxaa weeye dhinacaasaa xoog badan wuu xoog badan yahay haddii lagu yidhaahdo ku laga xoog badan yahay baa jira soo maa masalada khilaaf baa ka jira aniga wax cad oo nas oo sariix oo xaaraantinimaynaya garan maayo laakiin khilaafan ixtiyaadku wuxuu keenayaa inay iska daysaa fiican saasuu ixtiyaadku keenayaa nin ayaan wax ka gatay kadib waxaan arkay wax ka raqiisan ma ka bixi karaa beeca anigoo goobta taagan haa goobtii weli haddaad taagan tihiin ama ninkii weli aada wada socotaan khiyaarulmajlis baad ku jirtaa waad ka noqon kartaa caqdiga iyo beeca albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa intayna kala tegin marba haddaad goobtii joogto haddaad goobtii kala tagteen ood khiyaar shardi a xiratay muddadiina lagu jirana caqdigii waad ka bixi kartaa haddii laakiin labadaa midna ayna jirin kama bixi kartide waad codsan kartaayo baabulqaala la yidhaahdaa in laysu celiyo wayna wanaagsan tahay qofka walaalkaanaad isaga celisa laakiin waajib iyo qasab ma aha nin ayaan lacag u dhiibtay kadib wuu ku shaqaystay lacagtii faa'iido ayay dhashay yaa iska leh faa'iidada lacagtu hadday ammaano ahayd isagaa iska leh lacagta ammaano qof loogu dhiibtay markii uu beec geliyo dayn fii dimmatihi ay noqotaa lacagtaana isa khasaare iyo faa'iide qofkaa shaqa kuma laha lacagtii lahaa waayo laakiin wuxuu rabaa layaa qofku faa'iidada in wax ka qaato hadday khasaartana uusan ogolaadeen algurbi bilgurbi wey lacagtaas uu isticmaalay waa daynun fii dimmatihi wey waxa uu ka helayna waa lacagu xoolo isagu leeyahay wey hadday khasaarta isagay ka khasaartaa hadday lunta isagay ka luntaa hadday faa'iidana isagay u faa'iidaa saddex ramadaan hadday iga tagto jiro awgeed kafaaro ma la iga rabaa haddii la iga rabo masiya masiyaa ma siyaadaysaa sanadba sanadka ka dambeeya hadday xanuunkaaga tagtay dibna aadan u qadayn karin kafaaraad bixin kuguna ziyaadi mayso insha allahu tacaala haddii laakiin aad qadayn karto oo qofkii qof qado gudan karoo la iman kara uu yahay de qada lagaama doonayo